matalaada shacbiga mar walba inuu dhegaysto guuxooda u turjumo sharci oo martaa horey u socodsiiyo marka ma suurtoobayso martaa in ama yani doorashada martaa dadban inbaa hadda ku nimid laakiin mar walba waa iska dadban tahay haddii aan mar marna shacbiga kulligiisa ma ma codeeyo waxaa waye marba qayb ka mid ah ayaa codeysa laakiin xaqooda waa in bannaanka loo dhigaa qofka muwaatinka asagay jirtaa inuu codeeyey inuusan codeynin laakiin aan laga hor joogsanin muhiim weeyaan in dalkani uu u gudbo si dimuqraati ah axsaab siyaasadeed oo u kala tartama hogaaminta siyaasadda iyo maamulka iyo maaraynta siyaasadda dalka lagu hogaaminayo in shacbigu u tartamo waa xaq siyaasi ah uu leeyahay waxayna ku suurtoobi kartaa in hay-adahaasi nidaamsan oo axsaab siyaasadeed la dhiso waa muhiim arrintaa inaan gaarno taa ayaa keenaysa markaa doorashooyinka oo qof iyo hal cod inay timaado marka arrintan waa arrin muhiim ah xildhibaan waxaan idinka codsanayaa inaad wakhti siisaan inaad si qoto dheer uga hadashaan xilka annaga xildhibaanna ahaan nooga beegan hay-adaha loo baahaya in la dhiso shuruucda loo baahaya in la dejiyo maalgelinta loo baahaya arrimahaasi hantideeda la sameeyo waa xil na saaran inaan kala shaqayno xukuumadda inaan ka talagelino shacbiga waa lagama maarmaan